لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray kitaabkii aطaxaawiya sharxiisa inaynu xoogaa ka tilmaano waxa uu musanifku yidhi raximah اllah ma zaala bصifaatihi qadiima qabla khalqihi lam yزdad bikwnihim شhayئa lam yakun qablahm min صifatihi wakama kana bصifaatihi azaliya kadalika la yazaalu عalayha abadiya laysa bacda khalqi اlkhalqi istafaada isma alkhaaliqi laysa muu ahaan bacda khalqi اlkhalqi abuurka markuu abuuray dabadeed istafaada mid kororsaday isma alkhaaliqi magaca alkhaaliq la yidhaahdo oo abuuritaanka uu abuuray bini aadamka isimkaasi uguma kordhin ama sifadiisi uguma kordhin sifada isimka ka dhalanaysa uguma kordhin walaa biixdaatihi albariyata soo derrintiisa uu khalqiga soo derri siiyeyna kuma kororsan istafaada isma albaari ma uu ahaan soo derrinta uu khalqiga soo derri siiyey istafaada mid kororsaday isma albaari magaca albaari la yidhaahdo albaari la yidhaahdo albariya waxaa laga keenay min albur'i waxaanay markaa tahay yacni khalqiga ayaa laga tilmaamaya oo berii'a bay ahayd waa laysku markaa ibdaal baa lagu sameeyey hamsadii oo yaa loo bedelay markii dambena waa lagu idqaamay mas'aladii markaa yacni hore uu inoo soo tilmaanay inugu soo tilmaamay tiibuu sii adkaynaya ama sii dhaadhaadaya lahu macna arububiyati walaa marbuuba lahu ilaahay bay u sugnaatay macna rububiyati macnaha rabbinimo ayaa u sugnaaday inuu khaaliq yahay inuu rabbi yahay inuu mudabbir yahay walaa marbuuba mid loo rabbi yahay isagaanu jirin ayuu ilaahay macnaha rububiyadu u sugnaaday oo uu rabbi ahaa wa macna alkhaaliqi macnaha alkhaaliq baa u sugnaaday walaa makhluuqa mid la abuuray isagaanu jirin ayuu ilaahay markaa alkhaaliq ahaa وكما أنه محيي الموتى marka wuxuu inoo tilmaamayaa sheikhu calى kuli xaal ilaahay sifaatkiisa iyo asmaadiisa ziyaado iyo nuqsaamitoonna inaynay gelin maadaama ilaahay abuuritaanka uu khalqiga abuuro uu mar kastaba awoodaayey awooddaa uu awoodayey darteed baa loogu magacaabay oo alkhaaliq uu ahaa magac ilaahay u kordhayna ma jiro marnaba oo haddii la yidhahdo asmaada qaar baa u kordhay ama sifaadka qaar baa u kordhay waxay macnaheedu noqonaysaa intaynay u kordhin naaqis buu sidaa ka ahaa macnaha noocaasina waa baail macnahaasina waa macno baail ah masaa-isha waa halkan inooga warramayo shaarixuna uu si fiican u balballaadhinayo culammada ahlu sunnana saasay uga hadleen oo iyaguna marka ay u sheegeena mas'ale uu la gaar yahay kitaabkani ma aha sheekha markaa la yidhaahdo abulqasim ismaaciil ibnu maxamed ibnu fadli altaymi alasbuhani qawaamu sunna kitaabkiisa alxuja fi bayaan ilmuxaja la yidhahdo mujalladka koowaad safxadda saddex boqol iyo shan iyo labaatan ilaa saddex boqol iyo ilaa saddex boqol iyo sideed iyo labaatan wuxuu kaga hadlayaa mas'aladaas yacni uu sheikhu halkan kaga hadlayo si fiican baanu markaysa waxaan markaa mas'alada u sharxayaa oo sidaa uu sheikhu u dhigay oo kale ayuu u dhigaya waxaanu tilmaamayaa inuu waxa weeye ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisuba inay wada horreeyeen waxaa ka mid a hadalka uu yidhi wa min addaliili calى ana صifaati الsaadirata can ficli اllahi tacalى kalkhaaliqi wاlraasiqi wاlcaadili wاlmuxsini wاlmuncimi wاlmuxyi wاlmumiiti wاlmusiibi wاlmucaaqibi hiya صifaat laazimaة lahu qadiimaة biqidamihi la liqidami macaaniiha aladi huwa alkhalqu wاlrisqu والإحsaan واlإsaabaة واlciqاab lakin wujudu macaaniiha minhu yacni sifaadkaasi afcaasha ilaahay ka soo fulaysaa way horraysa iyadoo macaanidiisu aynay horraynin bimacnaa iyadoo mutacallaqeedu aanu horraynin ayaa sifaadkaasi qadiim ahaan ilahay ugu sifaysnaa laa liqidami macaaniiha aladii huwa alkhalqu wاrisqu wuxuu tilmaamayaa mutacallaqeedu iyadaanu horraynin ay ku tacalluqdaa oo makhluuqa ah qala axmed ibnu xambal raximah llahu fii riwaayati xambal fii riwaayati xambalin canhu lam yazl illahu mutakallima caalima gafuura fawasafahu bilgufraani fima lam yazl kama wasafahu bilkalaami wاlcilmi khilaafan liman qala hiya sifaat muxdatha laa yakunu mawsuufan biha fi lqidam oo wuxuu tilmaamay inuu mutakalim ahaa inaanu ka suulin sidaanu uga suulay inuu caalim ahaayo kafuur ahaa marka kafuurnimada iyo mutakalimkaba sidaanu cilmiga uga suulin ayuu waxa weeye aanu ilaahay uga suulin marnaba wuxuu yidhi wmin adaliili calى صxaةi ma qulnahu ana taxaquqa اlficli min jihatihi yuujibu kwnahu صifaة laazimata lahu qadiimaة bidaliili waصfihi fi اlqidami anahu muciidu wabaaciثu wawaariثu wain lam yucid walam yabcaث walam yarih ويuصف بأنه رب قبل أن يخلق المربوب وأنه إله قبل أن يخلق المألوف waxaa laga yaabaa inuu uga jeedo halkaa nusadu inay khaطأ tahay baa dhici karta qabla an yakluqa الmuتأlih baa laga yaaba inay tahay waayo maأluh waa khaaliqa وman nfى hadihi الصiفaaت canhu qabla وujuudi maعaaniha faqad khaalafa الmuslimiin cidda صifaatkaa ka nafyida intaan macaanideeda la helin bimacnaa mutacallaqaadkeeda intaan la helin muslimiinta waa khilaafa wa yubayinu صixata hada alqowli ahlu lugati sayfun qaطuucun wa khubzun mushbicun wa maaun murwin hadalka noocaasa sixadiisa ahlu lugaha caddeeyey marka ay yidhaahdeen waa seeg goyn badan iyo kimis wax dhergisa iyo biyo wax oon tira ama haraad tira wain lam yuujad minhu alqaطcu wاshibacu والry لتحقق الفعل منه والشhبع والry لتحقق الفعل منه وفي هذا جواب عن قوله إن معاني, إن معاني هذه الأشياء محدثة غير قديمة فلا تكون صفات, فلا تكون صفات لازمة ولأنه لا يمكن أن يقال هذا مجاز لأن المجاز ما صح نفيه ومعلوم أنه لا يصح أن ينفى عن الصيف الذي يقطع أنه قطوع ولأنه ثبت كونه الآن خالقا والخالق ذاته تعالى وذاته كانت في الأزل فلو لم يكن خالقا وصار خالقا للزمه التغير ولأن الخالق صفة مدح وذلك من صفات الذات كالعالم والقادر وهو سبحانه في الأزل مستحق لأوصاف المدح فلو لم يكن خالقا كان ناقصا أدو على كل حال هذا البضن أي شيخ مسألة ذا كبيا من يعني وحانو مركا يعني كنت الماما يا شارح طحاويدو isaguna hadalkaa mid shabaha oo waxa markaa uu ku odhanayaa marka uu beydka hadalka hore sharxayo ee shalay inoogu joogtay waxa uu odhanayaa haddii cidii hadli jirtay oo hadal iyadoo awoodi karta ay hadli weydo oo iyadoo aamusan dabadeedna markaa waxa weeye shalayna aamusto maantana ay hadasho shalay wuxuu noqonayaa mar hadduu hadalkii awoodi karayay mutakalimun bilquwa maanta maantana wuxuu noqonayaa mutakalimun bilficli laakiin haddaanu shalay hadalka awoodi karayn oo uu ku sugnaa yani aamus oo kale ku sugnaa bimacnaa waxaa ku sugnaa aafo hadalka ka mancinaysa oo hadalkii baa isku xidhay lama odhanayo shalay mutakalim buu ahaa laa bilquwa walaa bilficli midnaba yani macnahaasuu tilmaamay oo waxa uu odhanaya markaa shaarixa taxaawiyad ibn abilciz alxanafi فالساkت لغyr آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة ما dam qoraalkii awoodi karayay xaalkaas waxa uu yahay متكلم بالقوة marka uu فعلا wax u qorayana waa متكلم بالفعل marka mas'aladaasi waa sidaas uu inoo tilmaamay sharaxa taxaawiyadana insha allahu tacala waa lasii eegi doonaa aad baa loogu fiirsan doonaa shuruuxda sharaxu waxyaalaha kale uu inoo tilmaamay waxaa ka mid a mas'alo qolyaha marka cilmulkalaamku ay sheegaan oo ah markaysaga xuluulu xawaadisi fii daati illaahi mumtanicun yacni xawaadisi inay ku soo darido marka waxa weeye daatada ilaahay waa mumtanic erayga noocaasa waxa uu sheegayaa nafyigeeda iyo isbaatkeeda kitaab iyo sunnatoonna inaynu ku soo aroorin lafdiga xagga macnaha haddii laga eegana ijmaal baa ku suganoo waa la istifsaalayaayo war xawaadiisa maxaad uga jeedaa ma waxaad uga jeedaa markaa ashyaa makhluuqi ilaahay daatadiisa ma dhex gasho mise waxaad uga jeedaa sifaatu lafcaal inaad ilaahay u diiddaad ujeedaa oo xawaadis waxaad ku magacaabaysaa sifaatkiisa istifsaal baa lagu samaynaya waxaa laodhanayaa teebaad ujeedaa ibn اqayim waxa uu ku yidhahda shaafiyaة اlkaafiya facalayka bالtafصil والtabyin fاlإطlaaq واlإجmaal duna bayani qad afsada hada الwujuda وkhaبd الأdhana واlآraءa kula zamani yani wuxuu ihi tafsiil iyo tabyiin laazim wixii ijmaal ku jiro inaad kala tafsiiliso wixii waxa weeye uu ku jiro ilaaq uu ku jiro inaad markaa kala caddayso labadaas laazim sababtuna waxay tahay ijmaalka iyo iطlaaqu in shay la isku duuduubo macaani badan oo xaq iyo baatil mid walba ah shamlinaysa oo ama la wada sugo ama la wada nafyo ama waxa weeye la yska ilaaqo oo aan la kala tafsiilin oo la kala caddaynin muraadka looga jeedo aan la kala caddayn oo la kala saarin caalamkan waa fasahaadiyada iyo wujuudkan iyo makhluuqaadkan qad afsada hada lwujuuda wakhabad aladhana walaara'a kula zamaan aaraada iyo markaysa waxaan markaa maskaxaha mid walba way fasahaadiyeen wakti kasta marka waxa weeye wixii ijmaal ku sugan yahay oo macno xaq iyo macno baatil labaduba gudagelayaan in la wada sugiyo in la wada nafiyo midnaba ma ahe waa in markaa tafsiil iyo tabyiin la isticmaalaa war muraadka loo jeedaa waa maxay dabeedna marka haddii macno xaqa la sheego macnaha xaqa ah eray waadixa oo bayina oo aan ijmaal ku jirin baa lagu sugaya haddii macno baatila la sheegana macnaha baatilkaa eray waadix oo bayin ah ayaa lagu nafinaya oo sharci ah masalada noocaasa ayuu nooga warramay marka ereyga xawaadis oo kale wuxuu aqbali karaa inay ah sifaat likhtiyaariya sifaatka markaa ikhtiyaariga inay ilaahay u diidayaan sida markaa qadabka iyo raalli ahaanshaha iyo markaysa waxna afcaasha uu ilaahay samaynayo iyo markaa nuzuulka iyo ityaanka iyo istiwaaga ashyaada noocaasa in la yidhaahdo sifaatkaa waa lagu sifaynayaa oo waxa weeye si ilaahay u laa'iqo u habboon baa loogu sugayaa in taa lagu nafyinayaa suurowda taa haddii lagu nafyinayo waa baatil waayo nusuusta sharcigu waa u sugan ilahayna waa isku sifeey sifaatka ilahayna waa baab keliyo alqawlu fii bacdi sifaati kalqawli fii bacdi sifaatka qaar waxaa laga yidhahdaa kuwa kalena laga odhanaya iyo asifaatu tuxda xadwa daat sifooyinka xalka daatada la mariyaa la mariyaa oo daatada ilaahay sida markaa daato aynu u garanayno ilahay inuu daata u sugnaatay haddana kayfkeeda iyo qaabkeeda aynaan u garanay aynu uga nafinayo dawaadka makhluuqaadka inay ka duwan tahay sidaas oo kale ayaynu ilahay sifaad ugu sugaynaa inagoo qaabkeeda aan garanay haddana markaa qadcinayna kuwa khalqiga inay ka duwan tahay sidaas iyada awo haddii se looga jeedo makhluuqaad in daatada ilaahay ay gudagalaan wax makhluuq ahi macnahaasi sax weyn laakiin maadaama eraygu markaa majmuul eraygu mujmal maadaama uu yahay in markaa la ilaaqo sugitaankiisa ama nafyigiisa maaha marka waxa weeye mas'aladaas haddii looga jeedo makhluuqaad daatada ilaahay gudagala haddii looga jeedo macnahaasi waxa weeye wuxuu noqonayaa macno baail ah macno baailu noqonaya daatada ilaahay makhluuqaad gudagala haddii looga jeedo waxa weeye wuxuu noqonayaa daatada ilaahay wax gudageli karaa ma jiro marka erayga marka odhanaya waxaan u diidayaa ilaahay daatadiisa in makhluuqaad gudagalo wuu ku saxan yahay cidda diidaysa laakiin lafdi mujmala waa inanu waa inanu markaa ku isticmaalin ee lafdi waadixo bayina waa inu isticmaala marka istifsaalkaas ayaa mas'alada lagu samaynaya waxaa kaloo jira shaarixu waxyaalaha uu soo naqlinayo waxaa ka mida in la yidhaahdo yani isimku caynulmusama miyuu yahay mise ma aha masalada noocaasa culamada aqwaal bay kala yihiin waxaanu markaa ku tilmaamay ibnu jariir atabari inay ka mid tahay xamaaqaadka ay soo deji ay soo darisiiyeen yani qolada ahlulkalaamka ahi sidaasuu markaa kitaab markaa sunnada ama ictiqaad ku saabsan oo uu leeyahay uu ku yidhi waxay salafkii hore marka isticmaali jireen inay ahayd qaar waxay yidhahan waa caynulmusama qaarna waxay yidhahan waa waa hayru lmusamma labada midnaba in la iطlaaqa ma aha mar waxaa looga jeedi karaa markaysagaa isimku inuu musamaha laftiisa yahay marna waxaa looga jeedi karaa inuu isimku yahay musamaha markaa hayrkii inuu yahay oo ka duwan yahay labada mid walba waa loo isticmaala oo markaad tidhahdo qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi waxaad ujeedaa musamihii magaca lahaa baa yidhi baad ujeedaa ee isimkaa yidhi uma jeedin marka la yidhi man xalafa bigayri illahi faqad kafara aw ashrak oo aad ku dhaarato wallahi iyo billaahi waxaa lagu dhaaranayaa ilaahay marka waxa weeye caynulmusama baa loo jeeda caynulmusama ayaa loo jeeda marka la yidhahdo ucbud allaha ilaahay caabuda isimka caabuda loogama jeeda ee daatadiisa caabuda loo jeedaayo bimacnaa musamaha ayaa markaa muraadka looga jeeda ay tahay laakiin markaad tidhaahdo waxa weeye katabtu yani markaa waxaan markaa qoray yani markaa allah isimkaas oo kale waxaa loo jeedaa isimka daatadiisaa loo jeeda marka calaa kulli xaal marba sibay markaa noqonaysa oo haddaad tidhaahdo allahu waa lafdu ljalaala lafdu ljalaala isimkaad u jeedaaye lafduljalaalo musamaha ah ugama jeedi marka sidaas aawadeed waxa fiican sida culamada sunnada qaarkood ay isticmaaleen oo ah markaa in la yidhaahdo alismu lilmusama aayaadka qur'aankana waa ku soo arooreen magacu inuu markaa musamaha u sugnaaday walilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay asmaa wanaagsan baa wanaag badan baa u sugnaatay marka alismu lilmusama isimku musamuhu u sugnaaday amaa xagga cayntiisa waxa weeye marna caynta musamaha looga jeeda marna musamaha cayntiisa wax ka duwan baa looga jeeda marka in waxa weeye la ilaaqo waa musamaha waa caynu lmusama iyo waa hayru lmusama midnaba maaha waayo ijmaal baa ku sugan shaarixuna waa bayaamineen masaaisha kale uu sugaya uu ka warramaya waxaa ka mid a shaarixu mas'ala markaa uu odhanayo yani qolyaha mutakalimiinta qaarkood waxay yidhahdaan asifatu laa caynu lmawsuufi walaa hayruhu sifadu caynulmawsuuf ma aha hayruhuna ma aha lafdigaa laftiisa ijmaal baa ku sugan shaarixuna waa yala ishaaraya ishaara laga yaabo inaan aad loo dhaadin oo waxau odhanayaa hada lahu macnan saxiix bimacnaa inuu sugayo cibaaradan ma aha ee bimacnaa macno saxiix iyo macno baatilay labadaba yeelan kartaa macno saxiixa yeelan kartaayo haddii looga jeedo mawsuufka iyo sifadu ma kala aha yani isla daata keliya ma aha haddii sidaas markaa looga jeedo oo mawsuufkii iyo sifadu haddii looga jeedo laa caynulmusafa laa caynulmawsuufi mawsuufka markaa cayntiisii ma aha macno saxiixa yeelan kartaa macno baatilna waa yeelan kartaa sifadu mawsuufkay u sugnaatay sifada iyo mawsuufkana sibaa farqi ugu dhaxayn karaa sina isugu mid bay noqon karaan haddii laga tilmaamayo munfasil ma kala ahoo yacni sifada iyo la sifeeyuhu ma kala tagana ee waa isku xidhan yihiin haddii sidaas looga jeedo yacni hayrulmawsuufi in la yidhahdo ma aha haddii looga jeedo masalan oo laga tilmaamayo farqaana u dhaxeeya oo waxa weeye waa la kala garanaya in nawcan maa si ay u kala duwan yihiin walow ha isku xidhnaadaanbe dee waxa weeye macno saxiixay sidaasuu leedahay laakiin haddii laga tilmaamayo caynulmawsuuf ma aha bimacnaa wax calaaqo oo kaba dhaxaysaaba ma jirto iskuma xidhna yacni markaa haddii sidaas iyadaa looga jeedo sax ma aha marka calaa kulli xaal lafdigaas ijmaal baa ku sugan lafdiga kayruna marka isaga ijmaal baa sidiisa isaga jira marka waxa weeye in la ilaaqo nafyigiisa iyo isbaatkiisa ma aha sifada iyo mawsuufkuna waa isku xidhan yihiin waxaa la mida cibaarada ay yidhaahdaan yani sifaatku hayru daat miyay tahay mise ma aha calaa kulli xaal waa masalada aynu sheegnay markaysaga iyaduna ka farac tahay marka lafteedana calaa kulli xaal ijmaal baa ku jira in ilaaqeeda nafyigeeda in la ilaaqo iyo isbaatkeeda midnaba ma aha mar waxaa looga jeedi karaa sifadu xidhnaanshaha ay ku xidhan tahay mawsuufka inay si isugu mid u yihiin sina waa u kala duwan yihiin sina waa isugu mid mar waa la magan gelayaa sifadii oo waxaa loo magan gelayaa bimacnaa ilaahay baa la doonaya in la magan galo sifaduna waxay ka dhigan tahay tawasul lagu tawasulayo acuudu bicizati illahi waqudratii min shari ma ajidu uxaadiru acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq makhluuq in la magan galaana ma banaano sida culamadii ahlu sunnahe horeba ay u tilmaameen imaam axmed ibnu xambal iyo a'immadii la midka ahayd markii qur'aanka la weydiinayo oo la yidhi markaa qur'aanka ka warrama makhluuq miya waxay yidhahdeen marka kelimaadka ilaahay waa la magan galaa walaa yustacaadu bimakhluuq makhluuqna lama magan galo annahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduhum raaqa marka laa yustacaadu bimakhluuq bay yidhahdeen nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq marka calaa kulli xaal taasna sidaas iyadaa weeye marka waxa weeye sheikhu waxa uu inoo tilmaamayaa yani ilaahay ma kororsan yani markaa isimka khaaliq la yidhaahdo iyo sifada ka dhalanaysa ton waxay culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan kullu ismin yatadamanu sifatan walaysat kullu sifatin tatadamanu isma ism kastoo asmaada ilaahay ka midi sifuu koobsanaya laakiin sifo kastooo sifaadka ilaahay ka midi isim ma koobsanayso isimkii kastee asmaada ilaahay ka mida sifaa laga qaadanaya waayo asmaada ilaahay waxay culammadu yidhahdeen asmaa ullahi aclaamun wa awsaaf aclaamun biictibaari dalaalatiha cala almawsuuf aclaamun aclaamun biictibaari dalaalatiha cala cala almawsuuf ama cala almusama yacni waxa weeye asmaada ilaahay waa magacyo waana sifooyin waayo asmaada ilaahay yani magacyo wanaag badan baa ilahay ku tilmaamay lama odhan xataa ay asmaa wanaagsan lama odhan lilahi walilaahi alasmaau alxasana laakiin maxaa la yidhi walilaahi alasmaau alxusna alxusna waa maxay waa fucla bimacnaa waxa weeye waa ta'niisu axsan waa magacyo wanaag badan baa ilahay u sugnaaday magacyadu waxaa wanaagga badan waxay noqonayaan markay wanaagga badan yihiin marka macaanida ay sheegayaanna sifo ilaahay u noqonayo waana sidaas weyi oo ilaahay sifuu u noqonayaa sifooyin buu u noqonayaa macaanida ay sheegayaan saas aawadeed bay asmaada ilahay aynay jaamid ahayn ay tahay markaysaga waxa mushtaq ay tahay macaanideedana looga jeedaa sifaat ilahay lagu sifaynayo lagana qaadanaya markaysa waxaan oo lagala baxayaa yani masaa-isha noocaas oo isimkii kasta waxaa laga faa'iidaysanayaa inuu isim ilaahay u yahay inuu waxa weeye macnihiisuna sifo ilaahay u yahay baa laga qaadanaya hadduu laazim yahay labadaa shay baa laga qaadanaya hadduu mutacaddi yahayna waxaa raacda labadaa shay aynu soo sheegnay in isim ahaan ilaahay loogu sugayo in sifa ahaanna macnaha laga soo ishtiqaaqayna sifa ahaan in ilaahay loogu sugayo shayga saddexaadee lagu sii daraya waxay tahay hadduu mutacaddi yahay waa in yani markaa waxa weeye tacalluqiisa iyo aahaartiisana waa in la sugo sida khalqi ilaahay wax inuu abuuro sida raxmad ilaahay inuu naxariisto alraxiim waxaa la sugaya isimka alraxiim oo ilaahay magac u ah alraxma oo ilaahay sifa u ah tacalluqa markaysaga ay leedahay mutacallaqeeda iyo aahaarta ka dhalanaysa oo ah markaysaga khalqiga inuu naxariisto wahaakada macnahaasna waxa weeye ahlucilmigu waa tilmaameen oo saas yadaa bay u sheegeen ibnu cuthaymiinna waxa uu ku baraarujiyaa kitaabkiisa la yidhaahdo ayuu ku sheegaa yani marka la yidhaahdo qawaacid lmusla alcalaamatu bnu lqayimna kutubtiisa qaarkood buu ku sheegaa sida marka waxa weeye badaa'ic lfawaa'id oo kale ayuu markaysaga waxa ku tilmaamaya ku sheegaa mas'alo halkan shaarixu kaga warramayo oo nawcan ma masaramayo waxay ku saabsan tahay afcaasha ilaahay oo ilaahay inuu markaa wax sameeyo oo wax abuuro qadiim ma tahay mise ma aha makhluuqaadkase maxaa ugu horreeyey calaa kulli xaal mas'alada waxa weeye ahlucilmigu laba ra'yi bay mas'alada ka leeyihiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaahay waa horeeyey oo awal ma lahayne weligii waa ku sifaysnaa inuu wax arsaaqo inuu wax sameeyo inuu facaalu limaa yuriid inuu ahaado weligii ilaahay waa ku sifaysnaa abad alaabaad azali ahaan buu ugu sifaysnaa hase ahaatee makhluuqaadka abuuritaanka uu abuuraya awal bay leedahay oo markaa waxa weeye ay ka soo bilaabantahy ahlu sunnahana waxaa laga soo raray makhluuqii ugu horreeye la abuuro laba qowl inay ka leeyihiin qowl odhanaya waxaa ugu horreeyay carshiga iyo qowl odhanaya maya waxaa ugu horreeyey makhluuqu ilaahay abuuro waxaa ugu horreeyey qalimka waxaana ku soo arooray xadiiskan uu nebigu sala allahu alayh wasalam u yihi awalu maa khalaqa allahu alqalam wuxuu ilaahay abuuro qalinka ugu horreeyey uma qaala lahu uktub markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi qor markaasuu wuxuu ku yidhi maxaan qoraayo markaasuu wuxuu yihi uktub maa huwa kaa'inun ilaa yawmi alqiyaama waxalla waxaa jiri doona ilaa maalinta qiyaame qor xadiiskaasina waa saxiix wakadalik waxaa kaloo soo arooray xadiidka markaa saxiixa ee uu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi qadara allahu tacala maqaadira alkhalqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bihamsiina alfi sana wa kaana carshuhu cala almaa taasna culamada qaarkood ay ka qaateen carshigu inuu ugu horreeyey ay ka qaateen marka labadaa qowlba ahlu sunne laga soo naqliyey markaa khulaasadu qawlka markaa raajix ah hadalkii aynu akriyaynay aynu ka soo naqlinay qawaamu sunna alxuja fii bayaani lmaxajana uu tilmaamaya laa liqidami macaaniha markuu tilmaamay in waxa weeye makhluuqaadka inay waxa weeye iyagu inay ugu horreeyeen carshiga ama kursigu carshiga ama qalamku labadaa mid ahaan inuu ugu horreeyey culammadii ahlu sunne ee horena khilaaf markaa aan kaas ahayn oo laga soo naqliyay maynaan arag marka sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa intii ka horraysay intaanu ilaahay waxba abuurin waxa uu ahaa khaaliqun bilquwa laa bilficli waxa uu ahaa raasiqun bilquwa laa bilficli inuu wax arsaaqu ilaahay awoodayey mumkin bay u ahayd laakiin waxa weeye inuu hore wax u abuuray macnaheedu ma aha hadal xoogaa ishkaal ku sugan yahay ayaa ibnu taymiya yidhaahdaa sheekha markaysa waxaa shaarixu taxaawiyana halkan nawcan maa uu markaa hadal la mida uu ku sheegayo oo markaa waxa weeye ay tilmaamayaan oo leeyihiin fardi kastoo afraadda makhluuqa ka mida waxaanu qadcinaynaa in markaa awal leeyahay oo marka waxa weye uu soo darriyey intaanu jirin dabadeed laakiin ilaahay inuu wax sameeyaa iyadu awal ma lahayd marka cibaaro waxa weeye ishkaal ku sugan yahay ayaa waxa weeye ay markaa tilmaameen marka macnaha ay markaa tilmaamayaanna waxay u eg yahay oo ay sheegayaan jinsiga makhluuqaad oo dhan nabiga lama weydiin sala allahu alayh wasalam ee waxaa la weydiiyey makhluuqaadkan hadda jira maxaa ugu horreeyey calaa kulli xaal laakiin mas'alada noocaasa raajixu waxay tahay in waxa weeye la yidhaahdo sidii hadalkii markaa aynu ka arkaynay ama aynu ka maqlaynay yani sheikha la yidhaahdo ismaaciil ibnu fadli ataymi alasbahani qawaamu sunna kitaabkiisa alxuja fi bayaani lmaxaja in la yidhaahdo yani waxa weeye iyadoo mutacallaqoodu aanu horraynin ayaa ilaahay asmaadaas ku markaa magacownaa kuna sifaysna sidaas iyadaa in la yidhahdo khilaafka ahlu sunne laga soo raray ee mas'alada ku saabsanna maadaama uu kala dhex yaallo mma arshigaa ma carshigaa ugu horreeyey mise qalimkaa ugu horreeyey waxay kuu tilmaamaysaa qowl kale inaanu jirin sidaas iyadaa bay kuu tilmaamaysaa marka sawaabku waxa weeye waa in la yidhaahdo yani makhluuqaadka ama jinsigooda ha noqdaan ama waxa weeye aaxaaddooda iyo afraaddooda ha noqdaane awal bay leeyihiin haddii saa loo socdo tasalsul markaa la galo waxay markaa gaadhaysaa makhluuqii ugu horreeyey yani waxa weeye kumuu ahaa sidaas iyadaa buu noqonaya marka calaa kulli xaal mas'alada noocaas ah sawaabkeedu waa sida markaysa waxaan markaa hadalka shaarixa taxaawiyadana laga fahmay waxaan leeyahay taxaawiga laftiisana laga fahmayo laysa bacdi khalqi lkhalqi oo makhluuqaadka wakti aan la abuurinoo makhluuqba aanu jirin laa nooc ahaan aanu u jirin walaa fardi ahaan aanu u jirin marka hadalkiisu uu ku tusinayo marka waxa weeye makhluuqaadka ilaahay dhammaantood waa xaadis waana soo darriyeen awal baynay leeyihiin wakti aan makhluuqaad jirin yani nooc ahaan iyo afraad ahaan midnaba ayna u jirin ayaa jirtay kaana allahu walaa shaya gayruhu xadiiskaas baa u daliil ah ilaahay baa jiray iyadoo shay kale aanu jirin shay kaleoo weheliya yadaanu jirin ayuu allah jiray makhluuqaadka o dhanna waa muxdas waa soo dariye marka calaa kulli xaal mas'aladaasna sidaas yadaa weeye ahlu cilmiga markaysagaa qaarkoodna sidaasay markaa waxa weeye u tilmaameen oo ay u mulaaxadeeyeen masaa-isha sharaxa taxaawiyada lagu mulaaxadeeyay ka mid tahay oo waxa uu tilmaamaya xulul xawaadis waxaan leeyahay masalada ku saabsan yani dawaamu lxawaadis xawaadista qaarkood inay daa'imayaan oo inagii sheegnay ashyaa daa'imaysa wakadalika ashyaa aan awal lahayn inay jirto yani mas'alo noocaas oo kale a laga fahmi karo ayaad moodaa in ay meesha ku sugan tahay lakin sidaasi calaa kulli xaal sawaab ma aha sawaabku waxa weeyaan kaana allahu walaa shaya gayruhu makhluuqaadka afraaddooda iyo noocoodu dhammaantood waa soo darriyeen lakin ilahay afcaashiisa yani waxa weeye waa markaa ilaahay wakti uu afcaashu mustaxiil ka ahayd ma jirin mumkin bay u ahayd wayna u suuragal ahayd khaaliq bilquwa uu ahaa markuu khaaliq bilficli aanu noqon sidaas yada ah yani mas'aladaa sawaabkeeduna wey lahu macna rububiyati walaa marbuuba waxaa laga tilmaamaya mid rabbi loo yahay oo makhluuqaad isagaan jirin buu ilahay oo rabbi ahaa oo magac ahaan iyo sifooyin ahaan ba ugu sifaysna wuxuu yihi musanifku raximah llah laysa badi bacda khalqi lkhalqi alkhalqiga dambe waxa weeye waa facliyo bimacnaa mafcuulo makhluuq baa loo jeedaa laysa bacda khalqi lkhalqi ay khalqi lmakhluuqi makhluuqaadka abuurkiisa dabadeed ma ahaan istafaada mid kororsaday isma alkhaaliqi magaca alkhaaliq la yidhahdo walaa biixdaasihi soo darrintiisa uu soo darisiiyey albariyata khalqiga uu soo darisiiyeyna ma ahaan istafaada mid kororsaday isma albaari magaca albaari la yidhahdo lahu macna rububiyati ilaahay waxaa u sugnaaday macnaha rabbinima u sugnaaday walaa marbuuba iyadoo mid loo rabbi yahay aanu jirin wa macna alkhaaliqi macnaha alkhaaliq baa u sugnaaday walaa makhluuqa mid markaa makhluuq oo jira isagaanu jirin wa kamaa annahu muxyi lmawta siduu ilaahay u ahaaday kuwa dhintay mid noolaynaya oo magaca muxyi lmawta uu markaa lahaa bacdamaa axyaa markuu nooleeyey dabadeed siduu muxyi lmawta u ahaa istaxaqa wuxuu mutaystay hadal isma magaca qabla ixyaa'ihim intaanu noolayn ka hor kadalika sidaasoo kaleu istaxaqa u mutaystay isma alkhaaliqi magaca khaaliqa la yidhaahdo qabla inshaa'ihim intaanu jirsiin ka hor mas'aladii aynu soo tilmaanay unbuu caddaynaya waana ilzaam qolyaha muctasilada markaa lagu laaziminayo iyo qolyo kale oo ku dhowdu markaa yani muctasilada ra'yigooda markaa ra'yi ku dhow qaatay oo yidhi sifaat lafcaal waa xaadita sifaat lafcaal waa xaadita zakariya alansaarina uu ku tilmaamayo qaybta markaa yani kitaabka gaayat wusuulka lubul usuulka markuu sharxayo uu ku tilmaamayo waxa weye mutakalimiinta qaarkooda ku tegey sifaat lafcaal inay markaa xaadis yihiin mutakalimiinta qolyo sunnada u abtirsada ka mid a oo ku tegey sifaat alafcaal inay xaadisa yihiin sidaas ku tegeyna inay jiraan uu soo naqliyey laakiin calaa kulli xaal mas'alada noocaasi waxa weeye sifaat alafcaal iyo sifaatu daat dhammaantood waa qadiim midna xaadis ma aha laa sifaatu daat baan markaa ahayn xaadis walaa sifaat alafcaal baan markaa xaadis ahayn sifaat alafcaal iyo sifaatu daat maxaa looga jeedaa sifa daatiya waxaa looga jeedaa iyo alatii lam yazal walaa yazaalu muntasifan biha waa sifaadka ilaahay aanu ka suulin kana suuli doonin inuu ku sifaysan yahay waxaa la yidhaahdaa yani sifooyin daatiya aan mashii'ada ilahayna ku tacalluqin qaydkaa dambana lagu daro qaydkaa dambana lagu daro mashii'ada ilaahayna aan ku tacalluqin ifaat ficliya waxaa la yidhahdaa kullu sifatin tacallaqat bimashii'ati illahi fahiya sifa ficliya sifo kastoo ku tacalluqda ilahay mashii'adiisa iyo doonistiisa waxaa la yidhahdaa waa sifa ficliya inama amruhu ida araada shayئa an yaquula lahu kun fayakun marka waxa weeye sifooyinku sifa daatiya iyo sifa ficliya ay u qaybsamaan facaalu lima yuriid marka afcaasha uu ilaahay samaynaya yani waxay ku xidhantahay iraadadiisa iyo mashii'adiisa ay ku xidhantahay facaalu lima yuriid marka sifa ficliya iyo sifa daatiya dhammaanteed waxa weeye waa qadiim baa la odhanaya mutacalaqeedu ha horeeyo sifada markaysa waxaan markaa hadday mutacadi tahay mutacadi tahay ama mutacalaqeedu yaanu horaynin farqi ma kala laha wa kamaa annahu siduu ilaahay markaa u yahay muxyi lmawtaa kuwa dhintay mid nooleeya bacdamaa axyaa markuu nooleeyey dabadeed oo khalaa'iqda markaysagaa uu jirsiiyey ee uu nooleeyey oo waxa weeye waynagan yidhi geeridu waa shay wujuudi ah marka hadda noolaynta laga tilmaami maayo cadamkii horreeye khalqigu aynay wada jirin laakiin waxa weeye waxaa jirta wakti udhexeeya cadamkaas iyo noolaynta oo iminka bini aadamka o kale marka la abuurayo yani iyadoo marka abuuritaankiisii wax ka mida la abuuray baan weli ruux lagu afuufin calada waxa weeye cadamna ma aha oo cadamkii ka yimiyo waatan waxbaa la jirsiiyey s sida aadam markii dhoobada laga sameeyey mudduu isagoo dhooba ah jannada dhex ooli jira sida xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey uu tilmaamayo oo markaasuu ibliis ku wareegi jiray oo gargaraaci jiray markaasuu markuu sanqaray ee xabadkaas uu sanqaray oo inaan hoostu aynay buuxin yacni markaa xagga caloosha aynay isku malaasnayn oo aynay buuxin markuu arkay carafa annahu khalaqa khalqan laa yatamaalak xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey saasuu sheegay marka waxa weeye xaalkaas waxa markaa uu ahaa meyd wakadalika bini aadamku markuu uurka hooyadii galo xaaladda uu nudfada yahay iyo calaqada iyo intaan ruuxda lagu afuufin wuxuu yahay meyd marka waxa weeye xaaladaas yani markaa kuwii dhintay bimacnaa aan noolayn ee haddana abuurkooda wax ka jireen ee laga- laga jirsiiyey ilaahay markuu nooleeyey dabadeed siduu muxyi lmawta u yahay bacdama axyaa istaxaqa hada lisma qabla ixyaa'ihi wuxuu magacaa mutaystay intaanu noolayn ka hor kadalika istaxaqa isma alkhaaliqi magaca khaaliq la yidhahdana wuxuu mutaystay qabla inshaa'ihi intaanu jirsiin ka hor ala kulli shayin qadiirun dalika taasi waxay ahaatay oo sifaatku inay ilaahay azal ahaan ugu sugnaayeen biannahu calaa kulli shayin qadiirun ilaahay inuu shay kasta awoodaayey biannahu calaa kulli shayin qadiirun shay kasta inuu yahay mid awooda horena uu ahaa mid awooda wa kullu shayin shay kastaaba ilayhi faqiirun xaggiisa ilaahay inuu u baahan yahay ay faqiirun ilayhi wa kullu amrin arrin kastaaba calayhi yasiirun ilaahay inuu u fudud yahay u fudud yahay laa yaxtaaju ilaa shayin shay ilaahay inaanu u baahnayn laysa ka milihi ay laysa milahu isagoo kale ma ahaan shayun shaynaba ma ahaan shay ilaahay la midi ma jiraan wa huwa ilaahay assamiicu waa ilaaha maqalka badan ee albasiiru aragga badan weeye bimacnaa waxa uu tilmaamayaa mas'aladii ee ahlucilmigu ay sheegeen ee imaamu alghazaalina uu yidhi waa qaadir waxaa la odhanayaa waxa weeye ilaahay waxa uu ahaa khaaliqun bilquwati laa bilficli mas'aladii oo kalead marka hadalkiisa laga fahmaya imaamu alghazali baa ka mida qolyaha caynkaas yidhi oo markay yidhaahdeen qolyaha muctasiladu ay ku laasimiyeen oo yidhahdeen waxaad tidhaahdaan ilaahay khaaliq majaaz buu u ahaa intaanu khalqiga abuurin a ila ficilku intaanu dhicin markaysaga waxa waa majaaz magacaa markaa laga ishtiqaaqaayo markay sidaas iyadaa ku laasimiyeen imaamu alghazali waa ka jawaabo wuxuu yihi waxa uu ahaa waa khaaliqun bilquwati laa bilficli marka khaaliqun bilquwa inuu ahaana xaqiiqay ahayd ee may ahayn majaaz may ahayd marka hadalka shiikhana saasaa laga fahmaya ilaahay shay kasta waa awoodaa bimacnaa waxa weeye qudradu waxay ku tacalluqdaa cinda ahli sunnati waljamaca kullu lmumkinaat wax kasta oo suuragalay ku tacalluqdaa qudradu waxay ku tacalluqdaa mumkinaadka dhammaantood bay ku tacalluqdaa qudradu kuma tacalluqdo waxyaalaha mustaxiilaadka ah ee daatadooda mustaxiilka u ah waxaa jira wax markaa daatadiisa mumkin u ah cilmiga ilaahay oo khilaafkiisa ku tacalluqayna mas- mustaxiil u noqday kaa looma jeedo waxyaalaha daatadooda mustaxiilka u ah ee aan u dhici karin sida ilaahay daatadiisa inuu baabi'iyo yacni taas kuma tacalluqdo qudrada ilaahay waajibaadkana kuma tacalluqdo qudrada ilaahay sida waajibulwujuudka a kuma tacalluqdo laakiin waxyaalaha mumkinaadka ee suuragalka ah bay ku tacalluqdaa qudradu shaarixa taxaawiyaduna saasuu inoo tilmaamaya kutubta kale ictiqaadkana saasaa mudawan ku ah oo ahlu cilmigu qaatibatan ay sheegeen marka calaa kulli shayin qadiirun waa shay kasta oo mumkin ah oo suuragal ah ilaahay qadiir buu ku ahaaday mid awooda buu ahaa sidaas aawadeed hadalka culamada qaarkood ay yidhaahdeen sida suyuuطiga oo kale kitaabkiisa jalaalaynka oo kale markuu suuratu lmaa'ida tafsiirkeeda dhammeeyo waxa uu odhanayaa wakhasa alcaqlu daatahu biannahu laysa biha laysa laysa biqaadirin calayha caqligu wuxuu ka khasisay ilaahay daatadiisa ayuu kulla shaygaa ka khasisa oo daatadiisa qaadir ilaahay kuma aho ma awoodo inuu ama baabi'iyo iyo wax la mid ah taasaa caqligu ka reebay buu yihi marka waxa weeye ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen taas waxba looma baahna imaamu shaaficina waxa uu tansiisiyey inay ka mid tahay calaa kulli shayin qadiirun inay ka mid tahay cumuumaadka aan wax takhsiisi gelin baxrulmuxiidkuna zarkashi waa kusoo raraya baxrulmuxiidka marka sababta ay caynkaasi u yidhaahdeen waxay tahay yani erayga shay la yidhaahdo ayaa ashyaada mustaxiilka daatadiisa u ah marka horeba shaygama soo gudagelayo waayo shay waxa weeye waa waxay suurtoobi karto in la doo in in la doono ay suurtoobi karto min shaaca laga keenay shaaca ayaa laga keenay waxyaalaha macduumka ah ee mustaxiil daatadiisa u ana yacni markaa shay ma aho in la doonaa ma suuroobi karto marka sidaas aawadeed ayaa waxa weeye shay aan loogu magacaabin marka calaa kulli shayin qadiirun ma soo gudagelay ama nusuusta qaarkoodoo la gudageliyey taas daliil khaarijiya laga qaataye dalaalada lafdiga mid ay ku tusisay shay ma aha shay dalaaladeedu lafdi ahaan mid ay kuu tusisay maaha marka calaa kulli xaal ilaahay waxa weeye wax kasta waa awoodaa waxay ku tacalluqdaa qudrada uu awoodayo wax kasta oo mumkina oo suuragal ah sidaas iyadaa weya shay kastaana ilaahay waa u baahan yahayo yani makhluuqaadka dhammaantood ilahay waa u baahan yahay ilaahayna waxa weeye waa hani oo uma baahna isagu iyaguna dhammaantood fuqaray yihiin rabbi bay markaa u baahan yihiin sidaas iyada ah weeyaan waxa uu markaa shiikhu yidhi arrin kasta ilaahay waa u fudud yahay waayo dee inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun waxay odhan tahay ilaahay inuu yidhaahdo yani kun ahaw oo fayakuunu markaasuu ahaanaya sidaas yadaa weyi inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun bacdi culamada ka mid ah waxay yidhaahdeen kunba ma yidhaahdee wuxuu doonaa un inuu kun yidhaahdo marka hadduu doono inuu kun yidhaahdo shaygii waa ahaanaya ra'yigaasi wuxuu ku dhisan yahay waa daahirkii naska oo la khilaafayo waxaanu ku dhisan yahay kalaamka ilaahay waa nafsi oo waa macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan ra'yiga noocaasuu ku dhisan yahay ra'yigaasina waa halad marka sawaabku waxa weeye inuu ilaahay yidhaahdo kun kalaamka xuruufta u saaxiibkaee munazelkee la soo dejiyeyna ilaahay xaqiiqatan isagaa ugu hadlay kalaamkaynu ugu tegi doonaa markaa sidaas iyadaa weeyaan arrin kastaa waa u fududiy erayga amri laba macnaa loo isticmaalaa mar amri oo marka awaamir looga jeedo dalabka ah marna amri oo ma'muur looga jeedo marka waxaa laga tilmaamayaa yani hadda waxa weeye ma'muur buu uga jeeda wa kullu amrin yani shay kasta bimacnaa amar kasta wuxuu uga jeedaa arrin kasta waa kii umuur waaxidulumuurka ahaa alayhi yasiirun ilahay waa ufdudy laa yaxtaaju ilaa shay waxba ilaahay uma baahna shay uu u baahan yahy ma jirto waman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin laysa ka milihi shayun waxay yidhahdeen culamada qaarkood yani kaafka oo sila mu'akida oo waxay adkaynaysaa hadalkay tawkiid kusii samaynaysaa waa sii adkaynaysaa asal ma ah bimacnaa waxa weeye macnihii tashbiihe la yaqaanay faa'iideyn mayse mana macnaha khaaskee lagu yaqaanay faa'iideyn mayse macno caamay faa'iideynaysaa oo tawkiid ah erayga marka la leeyahay erayga marka la leeyahay waa ziyaado iyo ziyaado maaha muraadka looga jeedaa waxay tahay ma macnihii khaaska ahaa buu faa'iideynayaayo loo bartay mise waxa weeye macno caam oo tawkiidan buu faa'iideynaya muraadka looga jeedaa waa taas wey marka culamada odhanaya waa ziyaado bimacnaa faa'iide ma laha hadalka ilaahay waxa ku yimi ugama jeedaan laakiin waa ziyaado waxay uga jeedaan macnihii khaaska ahaa ee loo bartay baanu faa'iidaynay macno caama oo tawkiida buu faa'iidaynaya macnaa la'aanu wax odhanaya waa xashwi oo hadalka waa layska dhex geliyey wuxuu faa'iidaynayaaba ma jiro taas iyada ahlucilmiga kama mid ah erayga markaa waxa weeye macnihii asalka aan faa'iidaynayn waxaa fi luqati alcarab culamada ay u istilaaxeen ilaa shan lafdi inay ku ilaaqaan qaar yidhahdo waa ziyaado qaar yidhahdo waa laqwi qaar yidhahdo waxa weeye waa mu'akid qaar yidhahdo waa silo qaar yidhahdo waa muqxamo afar ka mida markaysa waxaan markaa nadmi baa lagu kulmiyey oo sami maa yuzaadu laqwan aw sila aw qul mu'akidan wa kullun qiila lah lakina zaa'idan laqwan ijtanab itlaaquhu fi munzalin hada wajab wuxuu yidhi waxaad ku magacawdaa wixii la siyaadiyo laqwi ku magacaw ama sila ku magacaw ama mu'akid dheh mid kastoo intaa ka mida waa la yidhi hase ahaatee erayga zaa'id la yidhahdo iyo erayga laqwi la yidhaahdo ijtanab iطlaaquhu fi munzalin hada wajab in munazelka lagu magacaabo way fogaatayoo laguma magacaabayo ta'adub laga edebsanayo darteed oo hadalkii ilaahay baa waxa weeye uu ku jiraa wax laqwi ah ama wax zaa'id ah lama yidhaahdo laakiin waxaa la odhanaya ama waa mu'akid baa la odhanaya ama waa silaa la odhanaya marka haddii la yidhaahdo kaafku waxau yahay taakiidun buu faa'iidaynayaa ay laysa milahu shayun buu noqonaya ilahay wax la midi ma jiraan xagga daatada kala mida ama xagga asmaada kala mida ama xagga sifaatka kala mida ama xagga afcaasha kala mida saas yadaa bacdi culamada ka mid oo yidhi waxa weeye waxaa la odhanayaa kaafku waa asal oo waxay noqonaysaa ay laysa ka mili ay laysa mila milihi shayun oo bimacnaa waxa weeye miliga dambe daata la micnaa yidhina waa jiraan ama sifa la micnaa ay laysa ka daatihi ama ka sifaati laysa ka daatihi ama laysa ka sifatihi shayun saasuu micnaayana waa jiraan laakiin macnaha hore ayaa waasacsanay jamaahiirtu mareen oo ah markaysaga in la yidhaha kaafka tawkiid buu faa'iideynaya laysa ka milihi shayun marka waxay tahay ta kale raddi mushabbihada ay radinayso aayaddu wa huwa asamiicu albasiir ilaahay waa ka maqalka badan ee aragga badan oo wax ka qarsooni ma jiro sidaas yadaa wey taasina waxay tahay waa raddun cala almucaila kuwa mucailada ee sifaatka ilaahay ee samcigiiyo basarku ka mid yihiin diiday ayay markaa raddi ku tahay dalika markaa kaasoo sifaatku inay ilaahay asal ahaan ugu sugan tahay biannahu calaa kulli shayin waxay ku dhacday inuu ilaahay calaa kulli shayin qadiirun shay kasta mid awooda inuu yahay wa kullu shayin shay kastaana ilayhi faqiirun xagga ilaahay uu baahan yahay wa kullu amrin arrin kastaana calayhi yasirun ilaahay uu fudud yahay laa yaxtaaju ilaa shayin shay makhluuqaadkiisa ka mida ilaahay uma baahna shayba uma baahna laysa ka milihi shayun yacni markaa ay laysa milahu isagoo kale ma ahan shayun shaynaba ma ahan oo wax la midi ma jira xagga daatada kala mid ama xagga sifaatka ama xagga asmaada iyo sifaatka ama xagga afcaasha wa huwa ilaahay asamiicu waa ka maqalka badan ee albasiiru aragga badan wey khalaqa alkhalqa bicilmih khalaqa waa abuuray alkhalqa khalqiguu abuuray bicilmihi ilaahay cilmigiisuu ku abuuray xaaluu yahay markaa mid u cilmi leh ayuu abuuray marka erayga khalqi la yidhahdo waxaa loo isticmaalaa sida shaarixuba tilmaamayo laba macne in looga jeedo khalqi oo iijaad laga tilmaamayo jirsiin iyo in laga tilmaamayo khalqi oo looga jeedo taqdiir qadaraad in looga jeedo khalqi oo bimacna taqdiir loo isticmaalana waa markaa waa mid saxiixa walaa anta tafri ma khalaqta wa bacdu lqawmi yakhluqu uma laa yafri baa shaacirki yidhi yacni waxa weeye walaa anta tafri waad fulisaayo waad goysaa maa khalaqta ay maa qadarta waxaad jaangoysa ee qadarto adigu waad fulisaa wa bacdu lqawmi yakhluqu uma laa yafri laakiin makhluuqaadka qaarkood intay wax jaangooyaan oo qadaraan ayaynay haddana fulin sidaas iyadaabuu tilmaamaya marka khalqi bimacna taqdiir waa loo isticmaala khalqi bimacna aliijaadna waa loo isticmaala ilaahay khalqiga cilmigiisu ku abuuray oo isagaan khalqiga abuurin buu wax kasta ogaa yaclamu ma kaan wama yakun wama laa yakunu law kaana kayfa yakuun ilaahay wuxuu ogaa waxa jiri doona wixii jirayo hore u jiray waa ogaa wamaa yakuunu waxa jiri doona ee dhici doona oo dhanna ilaahay waa ogaa jumlatan wa tafsiilan buu ogaa wamaa laa yakuunu waxaan jiri dooni jiri doonini hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ilahay ogaa yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu law kaana kayfa yakuun wixii hore u jiray ilahayna waa ogaa waxa dib u jiri doona oo dhanna waa og yahay waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ilahay ogaa sidaas aaweodee ahlucilmigu waxay yidhahdeen cidda tidhaahda ilaahay waxa weeye ashyaada qaar baanu ogeyn waa gaaloobaysaa bay yidhahdeen waa kaafir billah waayo aayaadkii qur'aanka inoo tilmaamaysay inuu ilaahay wax kastaba ogaa ayay ka hor imanaysaa kaafir buu noqonaya milladda islaamka ka baxay ilahay waxa uhi wa cindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ila hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين marka waxa weeye wax kasta ilaahay inuu og yahay baa laynoo tilmaama haddii la yidhaahdo oo waxa markaa aan dhacaynin hadday dhici lahaayeen inuu og yahay siday noqon lahaayeen maxaa u daliila jawaabteedu waxay tahay aayaad qur'aana u daliila ilahay waxau ihi walaw rudduu lacaaduu lima nuhuu canhu haddii la celin lahaa gaalada haddii la soo celin lahaa waxay ku noqon lahaayeen wixii hore wixii laga reebay bay dib ugu noqon lahaayeen oo samayn lahaayeen markay yidhaahdeen ilaahay ou markaa na celiyo adduunyadii aan ku noqonno iimaan iyo camal saalixaan ula imanaynaa dib baanu hadda usoo shaqaysanaynaa waxa uu ilaahay markaa sheegay haddii la celin lahayo adduunyadii dib loogu celin lahaa waxay dib ugu noqon lahaayeen wixii laga reebay oo ballanqaadka ay sheegayaan oo leeyihiin xumaantii dib umaanu samaynayno haddaadna celiso waa been waxaa kalou ilaahay yidhi law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata maqlu yani markaa waxa weeye macbuudaad xaq ah oo xaq lagu caabudo allah ahayna hadday jiri lahaayeen yani waxa weeye waa fasahaadi lahaayeen cirarka iyo dhulkuba waa fasahaadi lahayen dhulka iyo cirkuba waa fasahaadi lahayen marka waxa weeye waa mustaxiil oo ma dhici karto inay jiraan macbuudaad kale oo xaq ahi laakiin hadday jir lahaayeen siday noqon lahayd buu ilahay inoo sheegaya fasaad inuu dhici lahaa marka cilmiga ilaahay isagu wuxuu ku tacalluqaa mawjuudaadka macduumaadka mumkinaadka waajibka mustaxiilaadka intaba waa ku tacalluqa alcilmu acamu tacalluqan cilmigaa caamsan xagga tacalluqa oo ilaahay mashiiadiisa iyo doonistiisu bacd almumkinaat wax waxa suuragalka ah qaab qaar ka mid ah ayuu ku tacalluqaa bacd almumkinaat bay mashiiadu ku tacalluqdaa qudraduna mumkinaadkao dhan bay ku tacalluqdaa cilmiguna ilaahay ogaalkiisuna wuxuu ku tacalluqaa yani waxa weeye wax alla wixii suuragal ah wax aan suuragal ahayn iyo waxa waajibulwujuudka ilahay daatadiisa ah intaba waa ku tacalluqa marka alcilmu acamu tacalluqan cilmigaa caamsan xagga tacalluqa oo qudrada ka caamsan qudraduna waxay ka caamsan tahay xagga tacalluqa mashiiaday ka caamsan tahay oo mashiiadu bacd almumkinaat bay ku tacalluqdaa sidaas iyadaa weya sidaas aawadeed baa imaamu shaafici waxa uu yidhi khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu qolada qadariyada ah ee qadarka diidaysa waxaa kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhahdaan ilaahay ashyaadu intaynay dhicin ka hor ma ogaa mise ma ogeyn hadday qiraan oo yidhaahdaan waa ogaa waa laga guuraysa oo waxaa laazim ku noqonaysa hadday cilmigiiba qireen inay inta kalena sugaan ee qadarka ka hadhay haddii markaa ay dafiraan oo yidhaahdaan ma ogeyn hadday yidhaahdaanna waxa weeye kafaruu waa gaaloobayaa buu marka waa gaaloobayaan buu yihi imaamu shaafici khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu khalaqa alkhalqa ilaahay khalqigu abuuray bimacnaa makhluuqaadku abuuray bicilmihi xaalu markaa u cilmi leeyahay buu abuuray sifatu lcilmi in ilaahay loo sugayo ayaa markaa tanna ku sugan oo waxay markaa taasi khilaafsan tahay qolyaha muctazilada la yidhahdaa waxay yidhahdaan yani ilaahay waa caliimun bidaatih ilahay daatadiisu caliim ku yahay laa bicilmin sifa cilmi la yidhahdaa ma wehelin haddii la yidhahda sifa cilmi yaa wehelisay waxaa ka dhalanaysa tacadud alqudamaa arrinkaa ay yidhahdeen waa arrin baatilah waayo ilaahay waxau inoo sheegay yani waxa weeye anzalahu bicilmih inuu waxa weeye inuu cilmigiisa ku soo dejiyey isagoo og ayuu markaa waxa weeye soo dejiyey waxyiga ilaahay wakadalika khalqiga ilaahay waxa uu abuuray isaga oo og ayuu abuuray shaarixa taxaawiyadu halkan waxa uu kusoo goynayaa qaacida aynu hore u sheegnay bal kulu ma habata lilmakhluuqi min kamaalin falkhaaliqu axaqu wa kulu naqsin tanazaha canhu makhluuqu ma fatanzihu lkhaaliqi canhu awlaa qaacidadaana hore aynu usoo sheegnay shaarixa taxaawiyaduna halkan buu ku sheegay waqadara lahum aqdaaran waqadara waa u qadaray ilaahay lahum khalqiga ayuu u qadaray aqdaaran qadaro ayuu u qadaray oo ilahay ashyaada hore u qadaray wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira ilahay shay kasta waa abuuray faqadarahu waa qadaray taqdiiran qadaraad buu qadaray oo talow khalqigiiyo taqdiirka ma khalqigaa horreeyey maya waxaa horreeyey khalqiga iyo taqdiirka ma khalqigaa horreeyey maya taqdiirkaa horreeye khalqiguma horreey inuu markuu ilaahay qadaray dabadeed ayuu khalqiga abuuray waayo ilaahay waxau uhi ina kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta qadar baanu ku abuuray waxaa kaloo uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam qadara allahu maqaadira alkhalqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bihamsiina alfa sana wa kana carshuhu cala almaa marka ilahay calaa kulli xaal yani waa qadaray yani markaa khalqiga dabadeedna waa abuuray sidaas iyadaa weeye makhluuqaadka qaarkood inay qayb qadarka ka mida ka horreeyeen waa jirtaa oo sida waxa weeye abuuritaanka markaysagaa qalamka la abuuray iyo carshigu qoraalka marka ashyaada la qoray ila qoraalku waxay ka mid tahay markaysaga waa qayb qadarkii ka mide waa ka horreeye qoraalka qoraalka waa ka horreeye awalu maa khalaqa allahu lqalam uma qaala lahu uktub uma qaala lahu uktub markuu abuuray dabadeed buu yihi qor laakiin cirarka iyo dhulka konton kun oo sano ka hor ayuu ilaahay yani markaa maqaadirta khalqiga abuurka markaa yani cirka iyo dhulka ka hor konton kun oo sano ayuu khalqiga markaa maqaadirtiisa qadaray konton kun oo sanay ka horraysa taqdiirkaas qadarkana waa u tegi doonaa xagga dambu insha allahu tacala kaga warrami doonaa waa kala tegsiyey meelaha uu kaga warramayo afar shay oo laysu geeyaana qadar laysku yidhahdaa bayd baana lagu kulmiya cilmun kitaabatu mawlana mashii'atuhu wa khalquhu wahuwa iijaadun wa takwin waynu tegi doonaa insha allahu tacala وqadara lahum aqdaaran ilaahay wuxuu u qadaray lahum khalqiga aqdaaran qadaro ayuu u qadaray wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa